dowladda soomaaliya ayaa maalmahana waxa ay soo saartay go'aano adag oo ka dhan ah in dadku ay macaamil la yeeshaan ururka al-shabaab dowladda ayaa u sheegtay inay ka fogaadaan goobaha al-shabaab inaysan tegin maxkamadahooda islamarkaana aysan u hoggaansamin awaamirtooda haddaba falanqayn tallaabooyinkan dowladda ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo u hoggaansanaata awaamiirta ururka al-shabaab gaar ahaan dadka guryaha ka jireeya kuwa u doonta cadaaladda iyo ganacsatada dhaqaalaha siisa ururkaasi haddaba maxay ka dhigan tahay go-aanada dowladda ee arrintaasi ku aadan sideese ku hirgeli karaan cabdisalaan yuusuf guuleed waa agaasime ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka warqadan ka soo baxda dowladda soomaaliya ee uga hadlayso al-shabaab iyo mamnuucitaanka dadka shabaab la shaqeeya ama shaqo u doonta ama cadaalad u doonta aslee waa sax in shabaab guri laga kareeyo iyo in shabaab maaragtay lacag la siiyo iyo in cadaalad la doonto si kasta oo aqliga bini aadanka sharciga wax kasta ayay qalad ku tahay marka dowladda soomaaliya inay inay go-aamo ka soo saarto oo la cuskado beri aad bay muhiim u ahayd waxaan isleeyahay waa ku saxan yihiin waxaan u kala qaadaynaa marka dhowr dowladda soomaaliya dhinaceeda waxaa jira inay hay-adiha cadaaladda oo dadku cadaalad darrada ka tirsanayeen wax ka bedesho reform lagu sameeyo isbedel lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda si dadku baahiday u qabaan ay meesha uga baxdo in shabaab cadaalad loo doonto midna waxaa weyaan midda dadka shabaab ay soo wacanayaan oo kuwa xagga ka dacwooday oo laga yaaba inaysanba dhinaca dowladda imaan karin ama maxkamadaha dowladda imaan karin ay ku qasban yihiin xagga inay tagaan dadku taas dowladda waxaa laga rabaa inay u saarto tiam cusub ama task force cusub oo dadka noocaasa la macaamilo dadkana waxaa laga rabaa inay xiriir lasoo sameeyaan dowladda markay shabaab lasoo xiriiraan ama ay ku qasbaan in ama lacag siiyaan ama ay maxkamadahooda imaadaan layska kaashto meeshaas dadkaas damaanad qaad la siiyo dowladda soomaaliyana dadkaas maaragtay amnigoodii iyo xaquuqdoodii iyo xalkii inta lagaa laga doonaya wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa soo dhoweeyey go-aanka ka soo baxay dowladda ee ku aadan in meel looga soo wada jeesto dadka la tacaamula ururka al-shabaab dowladdu waxay sheegtay in ay dembi tahay in lala tacaamulo al-shabaab ani waxaa qabaa arrintan inay ku saxan tahay sababtoo ah marka laga yimaado in al-shabaab ay yihiin urur argagixiso ah oo dunida khatar ku ah haddana waxay si gaar ah khatar u yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida dalka iyo dowladnimada soomaaliyeed sidaa daraaddeed waa muhiim inay dowladdu amaro iyo baaqi ama fariimo ku saabsan arrintani ay soo saartaa marka amarka dowladdu wuxuu leeyahay laba muhiimadood ama laba istraatiijiyadood ko mid ku qotoma sharciga dalka iyo dastuurka dalka waxa uu ka qabo ururka noocan ah oo dalka dhibaato ku haya waa in xagga sharciga laga fiiriyo taasi waa mid talabaadna waxaa waaye mid la xiriira damiirka iyo dhaqanka bulshada soomaaliyeed ee ku saabsan waajibka iyo mas-uuliyadda qofka muwaadinka ah ka saaran xasiloonida dalka iyo badbaadinta dadka soomaaliyeed marka labadan istraatiijiyadood waxaa habboon inay isbarbar socdaan oo ay isdhisaan dhanka kale in laga shaqeeyo sidii loo soo dhammaystiri lahaa si deg deg ah shuruucda ku saabsan cadaalad u samaynta iyo ciqaabta ku gadaaman arrintan cabdishire cayaar jecel oo ka tirsanaa baarlamankii tobnaad ee soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay go-aanada ay soo saartay dowladda balse dhinaceeda looga fadhiyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta soomaaliyeed arrinta la xiriirta guriga kakaraynta iyo ganacsatada siisaa lacagaha sidoodaba sharci marka la fulinayo waxaa laga eegaa duruufaha shacabku ku nool yahay dowladda waxaa laga rabaayana inay sugto ammaanka muwaadinka iyo in uu helo cadaalad muwaadinka waxaa laga rabaa inuu u hoggaansamo sharciyadda iyo xeerarka dalka balse xaaladda maanta dalka ka jirta waa la wada soconaa dhammaanteen ma jiro amni uu muwaadinku ku diido amarada iyo baadda laga qaado ma jiro garsoor hufan ee uu kaga maarmi karo kan al-shabaab haddaba see xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan waxaan dhihi lahaa kow dowladdu marka ugu horreysa amniga dalka inay sugto gaar ahaan kan caasimadda labo laamaha garsoorka oo aan ognahay xoogaa la u nahay ee dhibaatada ka jirta in degdeg wax looga qabto arrinta ku saabsan sharci noocee ah ayaa loo maraya la dagaalanka argagixisada soomaaliya waxay xor tahay in ka badan lixdan sano dalku shuruuc ayuu leeyahay wixii laga waayay dastuurka kumeelgaarka waxaa laga helayaa sharciyadii horey u jiray waxaan uga tegaya walaalahii soomaaliya oon leeyahay dowladda ha lagu garab istaago hana loogu wiiliyo dagaalka ay al-shabaab kula jirto go-aanada ay soo saartay dowladda ee ku aadan dadka xiriirka la leh ururka al-shabaab ayaa imanaya xilli aanay weli dowladdu meel marin sharcigii la dagaalanka argagixisada oo dhowr jeer oo hore baarlamanka la hor keenay sida uu ku warramayo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim oo sidoo kalena ku baaqay in la dedejiyo ansixinta sharcigaasi bishii maaj laba kun iyo toddobadeedii ayay ahayd amsom markay imaaday soomaaliya ugu horreysay si ay kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada isla xiliyadaas ku dhow ayay ahayd markii ugu horreysay ee baarlamaanka soomaaliya la geeyo sharcigii la dagaalanka argagixisada balse ilaa iyo hadda kadibna dhowr jeer ayaa baarlamaanka la geeyey balse ilaa iyo hadda laguma guuleysan in sharcigaasi uu sharci ahaan noqdo oo baarlamaanka uu maro laguma guuleysan marka waxaan laga maarmayn in sharcigaasi la dedejiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada dhanka militariga ah iyo dhanka sharciga ah ay isula socdaan sidoo kale waxaan u baahannahay maadaama aan noqonay federaal in sharcigeena booliska ahaa laftigiisa la dhiso sharcigii booliska federaalka ahaa si wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo booliska iyo hay-adahaas amniga ay laftooda u noqdaan kuwo sharciga la socdo duruufaha siyaasadeeda dalka ka jiro sidoo kale niise sharcigeedii ayadana waa loo baahan yahay sidoo kale waxaa loo baahan yahay sharciga in dib eegis lagu sameeyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed ugu dambeyntii cabdisalaam yuusuf guuleed ayaa qaba in dowladdu ay ku jirto wakhtigan dagaal si looga guulaysto ururka al-shabaabna loo baahan yahay in la laalo sharciyo badan oo horay u jiray waxaa jira oo ay tahay inaan ku baraarugno markii madhaxalo dagaal la galo soomaaliya dagaalay ku jirtaa maanta runtii dagaala lagu jira the country is on war inaan la dhayilsan dagaalka lagu jiro intuu la egyahay awoodiisu intay la egta markii dagaal la galo waad aragteen wadanka bandoobaa lagu soo rogaa sharciyo badan baa la laalaa waxaan sharci ahaynna waa dhaqan galaano way shaqeeyaan markaas le marxalad dagaala lagu jiraa waktigii la laali lahay waktiyada sharciyada hore u jiray oo sababo jira dartood waxaan jirin loo isticmaali lahay sababo jira dartood marka iyadoo la xeerinayo danta qaranka iyadoo la xeerinayo xaaladda lagu jira amni iyadoo la xeerinayo marxaladaha maanta soomaaliya la gudbo iyo khataraha aan ku jirno waxaas leeyahay wax badan bay dowladda xaq u leedahay inay laasho inay xirto inay xakamayso iyadoo la eegayo danta iyo bedqabka dalka xasan kaafi qoyste v o a